Doodaanka badanaa Soomaali laguga wado waahia anta badan walibaalan ku hadalaya sidii lan hela lahaya qoondada bilaanta boqolkiiba soddona islamarkaana ku badan hela lahayana gaar ahaan xiliyada iyo hadhowina doorashooyinka magaalada baydhabo iyo weliba laguga wadaya doodwadaag ku saabsan ay koranqaadowka wacyiga iyo taageerida qoondada bilaanta ugu yaraan boqolkiiba soddona iyo weliba ku qaybgalaya bulshada qaybisha shirdubana oon ku horeeyana bilaanta waxaana ku mid ah ku-qaybgalayaalka doodon iyo weliba habandhigeena caqabado hor istaagan helitaanka bilaanto qoondada lan asteeya iyo fursado iyo aan ku faa-iidaysadayna bilaanto naftatiidiyo bismillaah magacayga waa luul ibraahim daafedow kasoo jeeda south west aadan uga faraxsanahay inaa maantay nasiib aan u yeeshto inaa idinkala soo qaybgalo qoondada haweenka boqolkiiba soddon boqolkiiba qoondada markaa horta faahfaahin idinka baxsho dastuurka wuu furan yahay qoondada haweenka waxaan ku guuleysanay inaan ku qorno waxa la yidhaha horta qoondo waa maxay qoondo inkastoo boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan boqolkiiba konton weli laysku haysto laakiin waxaa noo suurtagalay afarta cutub oo hadda la ansixiyey inaan ku qorno qoondada haweenka inay leeyihiin laakiin waxaa noo dhiman ilaa waa intee boqolay naqon kartaa hadba sidaa annaga u dadaalno ee gabdhaha wariyaasha waxaad tihiin mustaqbalka hadda soo baxaaya xaqa u leedihiin keliya ma aha qoondada haweenka doorashada keliya ma aha hay-adaha dowladda dhammaan kuwa laysu doorto kuwa laysu magacaabo meel walba waxaa hadda u nimid halkan waxay tahay sidii lagu horumarin lahaa lagu dardargelin lahaa qoondada haweenka siday ku heli lahaayeen boqolkiiba soddon iyo wixii ka badan waxaa hadda u nimid gobolada dhan aan usoo marnay waxay tahay dardargelinta haweenka soomaaliyeed siday aqoontooda saro loogu qaadi lahaa ee kubaalitigooda loo dhisi lahaa ee caqabadaha ka hor imaanaya si aan aan u ogaano annagan aan u qaadno u geyna meeshaan ka nimado ah golaha shacabka oo looga arrimayo dalkaoo dhan haddii ilaa raalli ka naqda mar koowaad iyo labaadna waa aada idin taageersannahay boqolkiiba boqol gabdho yaryaroo qurux badan oo mustaqbal leh iyo ragga intaba naftarkooda wariyaal markaan usoo laab
doodan unigeekaan fadhiynao qoondadahan raabto iyo kaleta siyaasada boqolkiiba sodon dood eed muhiiman eew oo walweynin ku dhikan un hobun inahan raab guud ahaan bulshada siisin ogtinba qoondadahan raabtalin doodow ilaanta shireeliya muhiiman ah ee guud ahaan bulshada horumarshe hor undareerowshe hakabsadowshe iyo isdhexgalsha ayaa muhiim eetada daraadeya doodungeeka iyada muhiimninka eeta meerajaayaysi unanka manqaabayna intininka dheer iyada mahadsantiin